macallimiinta qaarkood wax ka dhiga dugsiyada hoose dhexe ee degmooyinka iyo tuulooyinka fog ee gobolka awdal ayaa cabasho ka muujiyey shaqaalaynta wasaaradda waxbarashada ee somalilan oo ay muddo badan macallimiintaasi si kumeel gaadha waxbarashada kaga dhigayeen dugsiyada deegaanadaasi ay ka yimaadeen taas oo imtixaankii ay geli lahaayeen wakhti aan la cayimin dib loogu dhigay islamarkaasna waxay wasaaradda waxbarashada ay ka codsadeen in loo tixgeliyo muddada ay dugsiyada kaga shaqaynayeen sida kumeelgaadhka ah
aniga magacaygu waa cawaalo nuur siciid waxaan barahaa oon muddo maaragtaasay badan dhigayey dugsiga hoose dhexe ee saylac tuulada laanta marohda afar iyo tobankaa sannadood mar waab baan ku dhigi jiray daasado liidoyo ay ardaydu ku fadhiisan jirtay labadii kun iyo sagaalkiina hay-adda shiif jiddaran waxay dhistay laba galaas iyo iyo office labadii kun iyo sagaalkii ilaa iminkana waxaan tahay baa lay odhanayey shaqaala dawladeed oo maaragtaase waa liiskaagi waa la gudbiyey wasaaraddaad ku jirtaa bishaarkaa kugu bilaamaya dhowaan baad qaadani lix bilood baa la ysugu kaa dari doonaa kolba waxbaa laygu odhanayey intii ka dambaysay waxaa dhacday in layga idhaahdo nimankaa itixaan lagaa qaadaya buuramakaale inta horetana wax bishaaradda cidna nama siinayn ciyaalkaan u dhignaana waa dad miya oo maaragtaas dhowaan magaaladaba dee labadii kun sagaaliyo tobankii baa la asaasay bay ahayd markaa waxba annagu kama aan qaadanayn dar ilaahay baan ugu dhigaynay dee waxaan samaynay inaan nuulkaygii markaas soo amaado oon anuisi soo dabaro oon imaado magaaladii aan ka soo baxo oon buurama imaado oon shalay ilaahay baa taladahay galo maantana aan ilaahay baa taladaaya halkan u joogo itixaanka iyo waajibkayga inaan ka guto hadda iminkana waa kala leeyahay laba cisho dumbay dibu sii dhacday waxaan ka codsanaynaa wasaaradda waxbarashada iyo ciddii ay qusaysaba inay annaga halkaa hoos noo egto ahay macallin tembreriya oo ka nadhiga dugsiga hoose dhexe degmada saylac isla magaalada saylac waxaanan bara ahaa labadii kun iyo tobankii ilaa iyo maanta wax mishaara ma qaato waxaa la yidhi maanta imtixaan baa la qaadayaa macallimiintii bilaagunnada ahayd ayaa lagu shaqaalaysiinayaa waxaan soo amaahday kontonkii dollar ee noolkan ka soo bixinayey somalilan ma jirto meel la mid ah saylac khaasatan weliba balse waxaan ka codsanaynaa wasaaradda in ay hoos noo eegto macallimiinta eedaa tembareeriga ee gobolka selel ee transbort la'aanta ku yimid meeshaas ee jactadka ku jooga magaalada inaan u sinnaanno ma aha ninka gurigiisii ka soo kacay iyo ninka halkaa ka soo hangagaaray raxiim cabdiraxmaan muumin areye baa laydhaa magacayga waxaan ka mid ahay degmadan maaragtane boon meel ka mida oo qaryahoo laydhaahdo qaraadh iskuulka halkaa ayaan macallin ka ahaa ilaa adigu muddo saddex sannadooda ayay yihiin waxaana ku dhignaa meel yaroo girgidi iyo waxa ah baan ku dhignaa wax dhaqaalo ahoo ma hayno maaragtaana dee naga soo gaara ma jiro waad ku jirtiin baana nayidhi wasaaradda liiskii waan dirno waan geynay way ku jirtiin baa layidhi wax mishaaro oon qaadanaana ma jiro marka halkaa xitaa qudheedeedu baabuurna ma maro baabuurku ama xaggaabuu ka maraa xaggaa boonbuu ka maraa ama xaggaa galbeed buu ka maraa waa meelowna baabuurba marin dee annagu wasaaradda waxaanu sheeganaynaa inay maaragtaanay xag dhaqaale ahaan xitaa inay noo eegto oy noo eegto iskoolka dhaqaalihiisa marka ardaydu meesha wax ku bartaan waa meel ay idiin dhistay hay-adii mise deegaankaa dhistay deegaankaa dhistay meelaan deegaanku dhisanay weeyaan oo yaroo girgid weeyaan weeyaan ama waabab iyo girgida weeyaan waxaan ku dhig waxaa ku jirta ilaa lixdan arday yaa ku jira dugsi hoosun weeyaan ee dugsi ma labaad ma leh fasal koowaad iyo ka labaad anigoo maxamed xasan ah macallin ka mid a madaxdalley dugsiyadaasu carqabadda kale ee ka jirta waxa weeye macallimiinta guud ahaan cid mushahar leba ma leh walaa maamul waa annaga oo madaxdadleya qaraadh laanta murahda gargaara dhammaantood macallimiin macnaha mushaharle ma leh hal qodoba kalaa jirta deegaanku waa deegaan dan yarahoo maaha cid lacag wax ku baran karta oo isku daberi karaa arrintaasna waxaanu leenahay wasaaraddu hoos ha u eegto cabashada macallimiintana waan isku daynay inay ka jawaabaan maamulka gobolka awdal mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda shaqaalaha ayaa iyagu ka gaabsaday inay ka hadlaan sababta imtixaankaasi uga baaqday macallimiinta tartankan ka qaybgeli lahaa balse xubno diiday in magacyadooda la xuso oo ka mid ahaa laamaha wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda shaqaalaha ayaa ii xaqiijiyey in tirada laga doonayay macallimiinta oo ahayd lixdan qof ay aad uga badnaayeen shakhsiyaadka u soo diyaargaroobay tartanka oo kor u dhaafay dhowr boqol taasina ay keentay in la joojiyey imtixaanka ilaa wakhti dambe haashim sheekh cumar good v o a boorama